magaalada baydhabo ayaa waxay si rasmi ah u martigelisay daafurka qoraalka afka mayga munaasabadda qorista afka mayga waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo marti sharaf ka kala yimid daafaha dunida gaar ahaan wadamada yurub astraaliya iyo ameerika guddiga alifmay oo ku howlanaa qorista farta mayga lixdii sana ee ugu dambeeyey waxay sheegeen in muddo lasoo dharaandhirinayo qoraal dhigga cusub ee afka mayga uu yeelanayo gudoomiyaha guddiga alifmay rofesor maxamed xaaji mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda savana state university ee dalka maraykanka wuxuu ka mid yahay aqoon-yahanadii wax ka qoray farta mayga ee lasoo bandhigay isagoona sheegay qorista farta mayga inay soo martay marxalado kala duwan goobta alifmaay way leeraya faro badanaa jiraanahan farogaas nisjeeya haliinto own adeegsanahanin suubyunalin wakiiladi lisinaha ka maqanayni wayba siin sheegnahe fargeekiisan arga doontaan oo leeraw farmaay leeraabaa arga doontaan fartaasay wayba jeelnaha in la adeegsado lan adeegsado horumarka dalkuun in lan adeegsadayo rajeeyana wayba siin ku fadaanaya dowladda goboleedka federaalka hay-ado oo federaalka in iyo an hengaansamaan ballanqaadkan oo dastuurka ballanqaadiyo oo erey qodobshay shanaad oo leeyihi soomaaliya amaayo maxaa tiriyo way la faday lamaadu inti lan siminaado xafiis kasta dowladeed
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa sheegay qorista afka mayga inuu muhiimad gaara u leeyahay shacabka koonfur galbeed isagoona intaasi ku daray inuu qayb ka ahaa qorista farta mayga ballanqaadyadii uu sameeyey xilligii uu sharaxnaa xilka madaxweynaha koonfur galbeed madaxweyne laftagareen ayaa sidoo kale wuxuu xusay dowladda koonfur galbeed inay meelmarinayso qorista afka mayga iyo in lagu daro xiisooyinka laga dhigo iskuullada koonfur galbeed dowladda koonfur galbeed laku bilaabo geedka sadi qodob yaa ballan qaadan sadiidaas qodob geedka dhaqangalaayan roob ilaahiya qodobka koowaad wuxuu ahaa geedka ininagata geed taariikh ah taariikhda koonfur galbeedna galla maalintuna maalin la xusi doono linda baaldegow maalmaha suurada leh ee koonfur galbeed iskoolada lakedhakowna nagadi doonto koow ballan qaadaanna waana dhaqangelin doona insha allah lama wali ballan qaadane oo la fuliyey amarne ah wasaaradda waxbarashada koonfur galbeedna ka amararne laku bilaaba geeka oo saddex iyo labaatanka novembar ete ini ladhigka farta dhikoobshay iyo qorowkii la bilaaba iskoolaha hoose ilaa iyo iskoolada sareeba loo kudhisay insha allahu qodobka saddexaad oo unu ballan qaadana waliba ahaa inaynu suubino macad ama hay-ad madax bannaan oo magaashay leerow horumarinta afka mayka iyo dhaqanka madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen ayaa dhanka kala caddeeyey in qorista afka mayga uusan caqabad ku noqonaynin farta haatan qoran ee maxaa tiriga wal soomaali shalgooy doonoonaba e wal soomaali haka kororey faa-iide e kooytiyana gadaas wal saameeyi doono ama lakala ficiltamow ama laka dhibaateeyo afka maxaa tirigana managadow afka maxaa tirigana afkaanow
farta rasmiga ee alifmayga oo guddiga alifmay ay soo saareen waxa ay soo taxnayd oo howsheeda lagu guda jiray sida guddiga ay sheegeen in ka badan afartan sano balse guddiga waxay caddeeyeen lixdii sano ee ugu dambeeyey in si rasmi ay uga shaqeeyeen isku soo wada duub dastuurka soomaaliya wuxuu damaanad qaadayaa in afka soomaaliga uu yahay maay iyo maxaa tiri mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo